asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal duhur faylah waybaha ka dhowaada sana qodobada warkaana duhurnima ee idaacadda rediyo baydhaba haanshaanka doorkorona madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed lafta garen oo magaalada baraawe ah caasimadda koonfur galbeed iyo us-owefdu hogaamiyowgee kalaha ka dhowaay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo sunana koordhow deeri degmada magaalada baraawe wiil soomaaliya oo la kadiri dalka new zealand akhbaraadka banaanka banaanbahayaal ha ku horjeeda madaxweynaha baraaziil oo ka socda guud ahaan waddankaas madaxweynaha argentiin oo la koli covid tomiyo sagaal duhurfayla dhegaystayaal waa ahad taariikhdana iyo eta sadiida bilo tobnaad oktooba labada kun labaatiyo kowka hantaasi waana qodobadii warkaana duhurnimo idaacadda reediyo baydhaba haanshaan ka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan warkana aan uga siciid ayaan taasiin ku jeediyi doona duhurfayla dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed lafta gareen iyo wefduus hogaamiyow yagee kuwaybowsa deeray magaalada baraawe ee xarunta gobolka shabeellaha hoose waana ee caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya garoonka diyaaradaha yageeka madaxweynaha madaxweyne cabdiasiis xasan maxamed lafta gareen iyo wefdajey weybaha ka dhawaayay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed xubno ku tirsan golaha wasiirada maamulka baraawe iyo qeybaha shalgadiisan ee bulshada degmada warar uu neelahayna yobayoo sheegahayna in ujeedka madaxweyne cabdiasiis xasan maxamed lafta gareen ee magaalada baraawe us-eeya kula xiriira kulamo usla qaado doona maamulka degmada iyo qeybaha shalgadiisan ee bulshada ku dhagan magaalada baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdiasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa maamulka baraawe kula hadla doona xaalada guud ee deegaanka ammaanka iyo shaqooyinka shalgadiisan ee ka socda magaalada baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana xarunta gobolka shabeellaha hoose xilla magaaladaasi lakooda iyo kudhida doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya qeyb ku mida socdaalka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed lafta gareen ee baraawe ayaa weyba uuse ku wehliyay wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ku tirsan maamul shaya dowlad goboleedka koonfur galbeed hanaas oo geega ku ambabahi magaalada caasimada ee muqdisho ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo usuna baraawalaha ka dhawaay ra-wasaaraha xukuumadda hilgaarsiinta ee soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wefduus hogaamiyow iyagee kuwaybosdeeray magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose wefdaga yaweyba garoonka diyaaradaha baraawe ha ka dhawaayay madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagaren oo saacado kooban usa ku sugnay caasimada baraawe ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wefdaga soo dhaweynta madaxweynaha weyba qeyb ku haya gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaano maamulka gobolka kan degmada saraakiisha ciidamada odayaasha dhaganka ururada bulshada rayidka iyo qeybaha kale ee ku noola degmada baraawe ujeedka wafdiga ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee degmada baraawe ayaa weyba halka sheegay kormeerowka iyo la socodka xaalada amni ee degmada baraawe meelaas oo ku midata goobaha deegaanada koonfur galbeed ee lanka qabada doona doorashada xildhibaanada golaha shacabka qeyb ku mid ee haan ku dhihi doonaan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee hilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo wayba la rajeeyahay inuusi kulamo shilgadiisanla qaad odayaasha dhaganka maamulka degmada kan gobolka iyo saraakiisha ciidamada dowladda iyo haan amisom oo kula hadala doona xaalada amni ee degmada iyo qeybaha shalgadiisan ee bulshada intiisa ku suganya magaalada baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana xarunta gobolka shabeellaha hoose weli warkii duhurnimo redio baydhaba ayaa dhegeystayaal si toos aan la socotan wiil soomaaliya oo laka dilay dalka new zealand magaalada auckland ee dalka new zealand ayaa weyba laka dilay wiil soomaaliya kadib markii rasaas rasaas ka dhoween shakhsiyaad weli la karaad jooga oo karaad joogan booliska magaaladaasi iyadoo oo iyo socdan baaritaano la xiriira dilka wiilkan soomaaliyeed ee laga dhex dilay auckland oo ku tirsan dalka new zealand auckland oo ka mid ah magaalo magaalooyinka iyo soomaalida ciidanka tira badanta ee wadankaas new zealand ka dhex yaala oo inta badanna soomaalida ku jeeda dalka soomaaliya wada degan yaa wayba mararka qaar ku dhiyay dilal qorshaysan oo lanjeysta muwaadiniintan soomaaliyeed waybana wiilkan la dilay da-dis laka sheegay intan dhexayta labaatan ilaa soddon jir cabduqaadir maxamed xasan oo ku mid ah soomaalida ku nool magaalada auckland ee dalka new zealand yowaybuuse sheegay in dilka wiilkan soomaaliyeed markii uuse dhiyay yoseh ankuwar hayna qoyskay ee uuse ku jeeda balse ciidamada booliska magaalada ha ku wargelin in wiil magaashii noocaase laka dili gudaha magaalada auckland ee dalka new zealand sidoo kale waybuuse sheegay in yo socodan dadaalo yo hakabaada goobahayan dadiowgii ka dambeeyay dilkan lanjeysadii muwaadinkan soomaaliyeed qaar ku mid ah qoyska wiilkan soomaaliyeed ee la dili yowaybayo dalbadana in cadaalad hela wiilasho iyagoo oo booliska aan ku baaqi in yo sameeyaan baaritaan la xiriira sababta la dili wiilasho meelo warka duhurnamo dhegeystayaal siinka koyahaya waa raadiyo baydhabo ee beledka baydhabo akhbaraadka banaanka banaanbahayaal ha kor jeedan madaxweynaha brazil oo hogeeka banaanbaha onka qabsoomay guud ahaan wadanka brazil kumanaan qof oo oniska jara qeybaha shalgadiisan ee bulshada wadankaasi iyo haniska bahi wadooyinka magaalooyinka guud ahaan dalka brazil hanaas oo ha kor jeeda madaxweynaha dal jair bolsonaro banaanbahyaalka yowaybayo abaabulay sawirarka sheegahayaan xisbiyada mucaaradka iyo midooda ururada ganacsatada ee wadankaas dadka dad badan oo reer brazil ah yowayba iyo eedan ku xanaagsanyan sadaha madaxweynaha usang maarey saf marka covid tomiyo sagaal oo in ku badan lixdan kun oo qof andhimadan antiusa bilowda ilaa hadda banaanbahayaasha ayaa sabtidii kudhi in ku badan boqol iyo lixdan magaalo oo ku tirsan wadanka brazil sawirada ayaa muujaya dibadbahyaalka oo wadada boorar waana ka baaqow in helka ku dega madaxweynaha dalka brazil masa bolsonaro madaxweynaha argentiin oo la kuhelay covid tomiyo sagaal madaxweynaha dalka argentiin alberto fernandes iyo wayba use sheegay in laku helay cudurka safmarka ee coronavirus madaxweynaha dalkaasi iyo wayba use ka qoray bartis twitter-ka wayba ana dareemay xanuun eedan dhib badan kadibna wayba la oobaray covid tomiyo sagaal waana loo heli madaxweyne alberto fernandes iyo wayba intaasi use ka daray in uuse hadda ka jara karantiil shaqadii shaqadayna eri way kala socdo doone qalabka laisku argow madaxweyne fernandes ayaa ah lixdan iyo laba jir waybuuse bilowgii sanadkan qaaday tallaalka ruushka warkii dhegeystayaal duhurnamaadun radio baydhabo ee beledka baydhabo aysiin ku dhegaystaaseen anta iyo ninka egiya siciid maxamed